alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay suuratu ali cimraan ayaynu ku soo jirnay waxaynu joognay aayadaha boqol iyo sagaal iyo lixdan iyo aayadaha ka dambeeya ayaynu joognay ilaahay wuxuu ka warramay shuhadada fadligooda ayuu ka warramay iyo inay ilaahay agtiisa ku nool yihiin oo la arsaaqaayo halkaana waxaa laga qaadanayaa in loo nicmaynayo dadka mu'miniinta ah khaas ahaan shuhadada in loo nicmaynayo wakhtiga la oofsado oo aan markaa arsaaqdaasi ku gaar ahayn oo maalinta qiyaame ama aakhira aynay ku gaar ahayn bacdi ku fasiray waa jiraan yursaquuna waxaa loo jeedaa xagga aakhira in lagu arsaaqayaa looga jeeda laakiin waa daciif qowlkaasi isla markay shahiidnimo qaateenba in arsaaqda iyo nicmada iyo loo bilaabayo ayaa laga qaadanaya saynu horena u sheegnay kuma gaar aha arsaaqda barsakha cid lagu arsaaqayo ama marka daartan adduunyo dadku ay ka tagaan cidda la arsaaqayaa kuma gaar aha oo keliya shuhadada ama shuhadada iyo nebiyada kuma gaar aha ee muuminiintao dhanba waa u dhacaysaa laakiin waa kala mudan yihin innagii sheegnay xadiiskii tilmaamayey qofka muuminka naftiisu inay jannada meeshay doonto kaga foofayso ay ka daaqayso marka dadna waxa weeye waa loo nicmeeyaa wakhtiga ay xabaasha ku sugan yihiin qaarna waa la cadaabaa alqabru imaa rawdatu min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari niiraan qabrigu ama waa beer beeraha jannada ka mid ah ama waa haadaan haadaamaha naarta ka mid ah nacuudu billaahi min annaar waxaa loo nicmaynayaa ma ruuxdoo keliya ma jasadkiiyo ruuxdoo isla jira ma jasadkay u sii gaar taho tabac ahaan baa ruuxda loogu nicmaynayaaye asal ahaan jasadkaa loo nicmaynaya jidhka saxiixu waxay tahay in labadaba markaa loo nicmaynayo laakiin nicmada waxaa ku sii asalsan xagga ruuxda ee nicmadaasi waa gaadhaysaa xagga jasadkana waa gaadhaysa cadaabkuna waa saasi leeg oo cidda qabriga lagu cadaabayo ruuxdiisa la cadaabayaa cadaabkaasina waa saamaynayaa jidhkiisana waa saamaynaya annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya axaadiista qaarkoodna waa tay sheegayso dadka qaarkood in qabriga lagu cidhiidyayo in marka waxa weeye qabrigii lagu cadaabayo marka waxa weeye labadaba inay saamaynayso hadday nicmo tahay iyo hadday cadaab tahayba labadaba inay saamaynayso ayaa saxiixa ilaahay wuxuu inaga reebayaa in loo maleeyo dadkii jihaadka lagu dilay inay dhinteen tashriif la sharfaayo daraaddeed baa la yidhaha odhannina waa amwaato waa dhinteen walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaat shaki waxaanu ku jirin in naftoodii jidhkoodii ka baxday shaki kuma jiro haddana tashriif la sharfayaa la yidhaha odhanina waa dhinteen nolosha ay nool yihiin noloshii adduunye maaho xayaata dunyawiya maahee waa xayaata barsakhiya waa noloshii barsakha weeye noloshay nool yihiin nolosha barsakhana iyagu lama gaar aha laakiin calaa kulli xaal waxaa ku jira tashriif la sharfaayo ayaa ku jira in loo diiday in lagu itlaaqo inay dhinteen oo amwaat ay yihiin bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun waa nool yihiin rabbi agtiisay ku nool yihiin xaal la arsaaqaayo waxay ku farxayaan oo ku bushaaraysanayaan wuxuu ilaahay siiyey oo fadli ah hadday nicmo tahay naftoodu ay nicmaysanayso ruuxdooda qalbigooda jasadkooda dhammaan ay nicmaysanayaan bay ku faraxsan yihiin waxayna ku bushaaraysanayaan kuwii mu'miniinta ahaa ee adduunyada kaga dembeeyey aan weli soo shahiidnimo qaadanin ee xayaatadii iyo noloshii adduunye kaga dembeeyey in iyagana cabsi iyo tiiraan iyo toonna aynay la kulmi doonin hadday dariiqaa ku sugnaadaan ee labada mid walba ay ka caagan yihiin oo ka dheer yihiin inay baqaan markaa qiyaamada iyo inay murugoodaan midnaba mid walba inay qaar laga ilaashay inay yihiin waxay ku bishaaraysanayaan nicmo xagga ilaahay ka ahaatay iyo fadli iyo inaanu ilaahay luminaynin kuwa mu'miniinta ajarkooda ayay ku bishaaraysanayaan oo ku farxayaan allah wuxuu yidhi walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata walaa taxsabanna ha u malaynin khitaabku wuxuu u dhacayaa nebiga sala allahu alayh wasalam ama wuxuu u dhacayaa ruux kasta oo in lala khitaaba ay suuragal taho shaksi kastaba gaarkiisaa waxaa lagu leeyahay ha u malaynin aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata kuwii la dilay fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa lagu dilay amwaatan inay yihiin qaar dhintay sidaa ha u malaynin bal axyaaun ay bal hum axyaaun may dhimanina waa nool yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisay ku nool yihiin yursaquuna waxay rabbi agtiisa ku nool yihiin yursaquuna xaal la arsaaqaayo ay marsuuqiina farixiina bimaa aataahum allahu min fadlih waxaa la arsaaqayaa farixiina xaalay farxayaan waa xaal waa uu damiirkaa laga xaalaynaya waxaa la arsaaqayaa farixiina xaalay farxayaan bimaa aataahum allahu min fadlih kuwa ilaahay siiyey ay ku farxayaan bimaa aataahum allahu ay biladii aataahum allahu iyaahu oo min fadlihi fadligiisa ahaaday ama min fadlihi fadligiisa ka mid ahaaday ayay ku farxayaan ama xaalba laga dhigoo la yidhaahdo wuxuu ilaahay siiyey min fadlihi xaaluu fadligiisa kaasi ka mid yahay wayastabshiruuna waa bushaaraysanayaan biladiina kuwii bay ku bushaaraysanayaan lam yalxaquu bihim aan weli soo haleelin oo maxaynay ku soo haleelin waa inay soo shahiidnimo qaadanin waxaynay soo haleelin min khalfihim xaala kownihim xaalay yihiin min khalfihim ay mutakhalifiina canhum fi lxayaa qaar kaga hadhay noloshii adduunye qaar kaga hadhay xaalay ahaadeen ayaynay soo haleelin in khalfihim xaal laga dhigo ay mutakhalifiina canhum waxay ku bishaaraysanayaan anlaa khawfun calayhim waxaa laga bedelayaa biladiina laga bedelayaa waayo waxa lagu bishaaraystaa daato maaha alladiinana waa daatooyinkii waa iyaga laftoodii marka ashkhaasdiiyo daatooyinka laguma bishaaraystee macaani ku tacalluqdaa lagu bushaaraystaa shay macno ah baa lagu bushaaraystaa sida markaa nicmo sida raalli ahaansho yani iyo waxyaalaha la midka marka daato see loogu farxaya loogu bushaaraysanaya daatadii macno ku tacalluqaya waa in lagu bushaaraystaa macno la xidhiidho ku saabsan waa in faraxa iyo bushaaradu ku dhacdaa marka bedelu ishtimaal buu noqonaya bedelu ishtimaalku waxa weeye waa macno ku tacalluqaya allaa khawfun waxay ku bushaaraysanayaan allaa khawfun ay bianlaa khawfun calayhim cabsigii korkooda inaynay ku sugnaanin kuwaa aan soo haleelin oo aynay cabsoon doonin bay ku farxayaan walaa hum yaxzanuun aynay ahaynna qaar markaa murugoonaya ama tiiraanyoonayana aynay ahayn marka wanaagga u sugnaanaya walaaladood bay ku farxayaan iyagii waa loo nicmeeyey nicmadoodii way ku farxeen walaalahoodii kale mu'miniinta ahaana nicmada iyo wanaagga u sugnaanaya waa ku farxayaan oo qofka muuminkii siduu naftiisa khayrka ula jecel yahay ayuu wanaaggana mu'miniinta kalena ula jecel yahay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih marka farax bay u tahay markii iyaga loo nicmeeyey in walaaladood laftooda loo nicmeeyo cabsi iyo murugaba laga ilaaliyo ay u daa'imto inaan cabsi iyo muruga midnaba u sugnaanay ay bayaanu intifaa'i dawaami alkhawfi walxasani calayhim bimacnaa murugadaa iyo cabsidaas inay ka maqnaanaysaa inay u daa'imayso baa la caddaynaya yastabshiruuna binicmatin waa jumlo cusub mustanafa yastabshiruuna waa bushaaraysanayaan binicmatin nicmay ku bushaaraysanayaan nicmadaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaatay ay kaa'inatin min allaahi wa fadlin iyo gallad galladdu waa nooc nicmo ah iyada lafteedu oo wuxuu ilaahay ku galladaysto yacni tafadulan wa ixsaanan ilaahay u siiyey wa ana allaha waxay ku bushaaraysanayaan wa biana allaha iyo inuu ilaahay binicmatin bay ku cadfan tahay qiraa'ada kordhigaysa wa anna laakiin qiraa'ada jaraysa oo wa inna akhrinaysa qiraa'ada inna la akhrinayo waxay noqonaysaa jumlo cusub wa ana allaha ay wa biana allaha iyo inuu ilaahay laa yudiicu aanu luminayn oo dayacaynin ajra almu'miniina kuwa mu'miniinta ajarkooda inaanu ilaahay dayacaynin oo luminaynin taana waa ku farxayaan oo waa ku bushaaraysanayaan aladiina istajaabuu lilahi walrasuuli min bacdi ma asaabahum alqarx aladiina kuwii istajaabuu ajiibay oo aqbalay lilaahi ilaahay aqbalay yeedhmadii ilaahay bay aqbaleen waalrasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalam yeedhmadiisii bay aqbaleen oo ajiibeen min bacdi maa asaabahum alqarxu markuu dhaawacu haleelay dabadeed bay ilaahay iyo rasuulkiisu inay u yeedhaan yeedhmadaa aqbaleen oo ay yeeleen liladiina axsanuu kuwii samafalay waxa u sugnaaday minhum kuwaa la soo sheegay xaalay ahaadeen wataqow ilaahay ka baqay ajrun ajar ajarkaasoo cadiimun weyni badan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen oo jalaalaynkuna ka mid yahay aladiina mubtadaa laga dhigayaa jumladan dambe liladiina axsanuu minhum wataqow ajrun cadiimna waxay noqonaysaa khabarkii waana sida jalaalayinku maray xaashiyada jamalka laftiisu wuxuu ka soo rarayaa sheikha karkhi la yidhaahdo inuu yidhi wejigaasaa fiican oo adhara wejigaasaa adhara awjuh kale culamada qaarkood waa sheegeenoo waa in la yidhaahdo almu'miniina laga sifaynaya وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين كواسوا استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والذين أسفكتهي المؤمنين وجهك لو صدحاد والبنية وإلا يلهدو waxaa laga dhigayaa marka mafcuul baa laga dhigayaa oo waxaa loo qadarayaa ficil ay amdaxuu waxaan ammaanayaa aladiina kuwii istajaabuu lilaahi waalrasuuli min bacdi maa asaabahum alqarx awjuhdaa dhammaantood waa bannaayeen aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum aladiina ay hum aladiina kuwii weeye kuwa istijaabada la yimi qaala lahum nnaasu ama markaa laga bedelo aladiinadii hore hadday mubtado tahay lagaa khabro jumradii lagaa khabraayey haddii marka ay sifo tahayna iyadii laga bedelo aladiina kuwii qaala lahum nnaasu aladiina ay hum aladiina kuwii weeye muxsiniintu ama mustajiibiintu aladiina kuwii weeye qaala lahum yaga ay ku yidhaahdeen annaasu dadku ay ku yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum ina annaasa dadku qad jamacuu lakum way isu soo kiin urursadeen fakhshawhum ka baqa fazaadahum wuxuu u kordhiyey odhaahdaasi iimaanan iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxay yidhahdeen xasbuna allahu kaafigayagu waa allah ilaahay baa nagu filan oo na kaafinaya xasbigu waa bimacna alkaafi ay kaafiina allah wa nicma alwakiil ku la tala saarto ayuu u wanaagsanaaday ay huwa ilaahay fanqalabuu waa laabteenoo waa gaddoomeen inqilaabku waa gaddoom dhib ay u laabtaan u gadoomaan fanqalabuu waa noqdeen binicmatin nicmay la noqdeen ama binicmatin xaalay nicmo ku dheehan yihiin bay noqdeen waxay kala tahay midna bacdaa waxaa lagu fasirayaa tacdiyo midna bacdaa lagu fasirayaa musaaxabo ila bacdu macaani badan bay leedaho afar iyo toban macnay leedahay macnayaashaa kala duwan bay marba mid ku timaadaa macno tacdiyaa waa loo fasiray tacdiyada marka loo fasiraayo waxay noqonaysaa fanqalabuu waa laabteen binicmati nicmay la laabteen la laabteen baa tacdiyadii sheegaysa markaa musaaxabo haddii lagu fasiraayo waa la xaalaynayaa waxay noqonaysaa fanqalabuu way laabteen binicmatin ay multabisiina binicmatin xaalay ku dheehan yihiin nicmo oo nicmo la saaxiib yihiin nicmo ku lamaan tahay ayay laabteen nicmadaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaatay wa fadlin iyo gallad ilaahay ku galladaystay oo tafadulan wa ixsaanan uu ugu nicmeeyey waxay laabteen lam yamsashum jumladani waa xaaliyo xaalaanu taabannin bay laabteen suu-un xumaata aynay taaban waattabacuu ay waqad ittabacuu iyo xaal ay raaceen ama qad la qadaro ama aan la qadarin ridwaanallaahi raalli ahaanshaha ilaahay ay raaceen wallaahu ilaahay duu fadlin waa mid gallad u saaxiiba fadligaa iyo galladaasoo cadiimin weyni badan aayaadkan culammadu laba sababood bay sheegaan laakiin mid baa sanadkeedu qawi yahay oo ay ku soo aroortay xadiis haabiti ku soo arooray middaasi waxay tahay ghaswadii uxud markay dhacday qaybtii dambe ee dagaalka nimankii gaalada ahaa waa kuwii gacan sarreeyey mu'miniintiina in badan ay ka laayeen in badanoo mu'miniinta ka midina dagaalka dhexdiisii ay markaa carareen markaa nimankii lib bay tirsadeen saas aawadee waynagii soo sheegnay ninkii abuu sufyaan la odhan jiray inuu dhawaaqay oo uu yidhi yowmun biyowmin yacni maalintan iyo maalintii beder yacni labadaasaa la ysu tuuraya maalinta haddaad naga gacan sarrayseen maantaanu idinka gacan sarrayna horena waynagii u soo aragnay aayadda allah uu yidhi awalammaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna haada oo intan mu'miniinta ku dhacday maalintan uxud in labanlaabkeed a baa ku dhacday gaalada yowmu uxud toddobaatan mu'miniintii ka midaa la dilay yowmu bedelo horraysayna dee gaaladii toddobaatanna waa laga dilay toddobaatanna gacantaa lagu qabtay weliba dee markaa mu'miniintu waa sii daayeenoo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniintu fidyay qaateen madax furad dabeedna waa sii daayeen ee toddobaatankaa laftooda waxaa sii fiicnayd in la laayo saas aawadee xadiiskii waa tii ku soo aroortay qul huwa min cindi anfusikum ay biakhdikum alfidaa waxaa xagga nafihiinna uu idinka yimi jabkan hadda idinku dhacay madax furadkii aa qaadateen daraaddeed marka waa lagu canaantay inay madax furad qaataan oo gaalada ay sii daayaan taa waa lagu canaantay cidda mu'miniinta laga dilay iyo cidda gaalada laga dilayna dee ma sinna oo mu'miniintii waxaba laga dile qatlaahum fi ljanna kuwii laga dilaa jannay gelayaan gaaladana kuwii laga dilaa dee naar bay gelayaanoo qatlaahum fi nnaar qatla alkufaar waa fi naar naar bay gelayaan marka dee xaggaana kama sinna oo cid la jannaynaayo cid la naaraya waa kala duwan tahay labada qaybood qayb kastaba dil ha ku dhacee laakiin isku meel tegi maayaan qolana naar bay gelaysaa qolna jannay gelaysaa ciidankii gaalada ahaa ee abuu sufyaan hogaaminayay markii ay tageen ayay waxay yidhaahdeen war ma intaynu libaysannay ayaynaan magaaladiina gelin waxna samaynin war dib inoogu celiya nimanka dib inoogu celiya aan dib ugu laabanno aan markaa waxa weeye magaaladana gallo nabigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam in la baxo inta la dilay mooyaane mu'miniin badan baa dhaawaca xataa nimankii dhaawac ahaa baa la yidhi ka kaca soo baxa halkiibaa sidii lagu soo baxay gaaladii ayaa xaggoodii loo kacay iyadoo laga daba tegayo gaaladu markaa waa durkeen halkiibaa gaaladii waxay maqleen dee muxamed waaba idinka daba yimiyo nimankii ka hadhay ee madiine kaga hadhay ee dagaalka aan ka qaybgelin baaba isciilkaambiyey marka hadda waaba laydinku daba jiraa halkiibaa cabsi loo keenay nabigana sala allahu alayh wasalam khasaaista ilaahay siiyey waxaa ka mid ah inuu ilaahay cabsi ugu gargaaro waatuu idhi nusirtu birucbi masiirata shahrin waxaa laygu hiiliyey oo laygu gargaaray cabsi cadowgayga lagu riday oo baqasho la geliyey oo masaafo bil loo socda ay ka sii baqayaan nimankii cabsi baa loo keenay iyagoo tiradoodu ay badnayd iyagoo dagaalkii markii dambe gacan sarreeyey ayaa haddana waa soo aamini waayeen halkii bay hor ka sii socdeen marka aayaadkani saasay ku soo degeen saxaabadii markaa baxday fadli bay heleen ghaswo ilaa xamraa'u lasad meesha la yidhahdo ay gaadheen waxaa la ictibaariyey inay ghaswo tahay iyo duullaan oo fadli ghaswo lagu helayo marka aayaadkani saasay ku soo degeen xadiiska sheegaya naxwa haadaa tilmaamayaana waa saxiixo waa saabito waa sugan yahay mid labaad culamada qaarkood waa sheegeen oo waxay yidhahdeen abuu sufyaan baa markii uu tegayey ayuu wuxuu idhi muxamedow waxaa inoo ballanaa sanadka soo socda wakhtigan oo kale beder baa inoo ballana waa inaan beder isugu nimaadnaa halkaasaa inoo ballanaa waa laga aqbalay sidiibuu ku tegey sanadkiibaa waxaa ku dhacday nimankii qureysheed bahal abaara abaartii markay ku dhacday soo baxays yidhaahdeen dabeedna waxay dhahan ma bixi karno abaar baa ina haysaa haddaynu ka baaqanno maxamed intuu meeshii yimaado iyo ciidankiisii innagii layna waayana dee ceeb baa inagu dhacaysaa ismana qaadi karro wakhtigan duullaan ma bixin karro maadaama abaartan ina hayso maxaynu samaynaa waxaynu samaynaa cid aan dirno cabsi gelisa si uu isaguna u baaqdo hadduu isaguna baaqdo innaguna aynu baaqanno qolana ceebima raacin lakiin haddii kale ceebtu innaga inagu dhacaysa riwaayaadka qaarkoodna ay sheegayaan nucaym ibnu mascuud inuu ahaa cidda ay direen nucaym ibnu mascuud alashjaci qaarna ay sheegayaan riwaayaadka qaarkoodna safar markaa reer bani khusaaca inuu ahaa ayaa waxaa la yidhi waxaa laydin siinayaa xoolo geel baa laydin siinayaa muxamed naga baajiya oo yaanu imanin doorkana waxaad tidhaahdaan ciidan aad u laxaad badan bay nimankii soo urursadeen markaa meeshaa ha ugu tegin waxaa meeshaa marayey oo kale lama arag marka halkiinna inaad isku daafacdaan mooyaane inaad beder ugu tagtaan oo halkaa isku heshaan taa iska ilaali cabsigelin noocaasay la yimaadeen waa calooshii u shaqaysta shaqaysanaya saasi markay dhacdo loo sheegay mu'miniintii waxay ku jawaabeen xasbuna allah wa nicma alwakiil dabeedna sidii bay ku soo socdeen sidii bay markay beder ku yimaadeen weliba bucshiradiiyo alaabna waa wateen markii ay waayeen cid markaa meeshu kula dagaalantaa yacnii ciddii meesha isugu timi bay wax ka iibiyeen oo alaabadoodii iska iibsadeen halkiibay dabeed markii dambe noqdeen nabadgelyana ku noqdeen aayaadkani waxay sheegayaan qisada noocaasa jalaalaynku labada macno waa isdhex gelinayaayo labadaba waxaad mooddaa inuu matnigiisa ku tilmaamayo jalaaldiin asiyuuti maxaynu leenahay jalaaldiin asiyuuti oo odhan weynay maxalli jalaaldiin maxalli maxaynu odhan weynay lima ya sababtu waa maxay wuxuu ka bilaabay suuratu kahfi waa garta waa sidaa loo sheegay weeye yacnii shiikhii arday bay isu ahaayeen kitaabka shiikhaa qoray markii hore oo jalaaldiinan maxalli ah waa shuyuukhdii siyuuti buu ka mid ahaa dabeedna isagoo kitaabkii wadaa ayuu ka dhintay qoraalka uu kitaabka qorayana suuratulkahfi buu ka bilaabay ilaa birabinaas ayuu fasiray xagga kale u soo wareego suuratulfaatixu fasiray intaa markuu fasiro weli suuratulbaqara aanu bilaabin baa geeridu ka soo gaadhay ardaygiisii oo suyuudi ah oo markaa dhallinyaro oo koob iyo labaatan jir ah ayaa qoraalkii kitaabka halkii ka ambaqaaday namadkii shiikhiisa inuu ku socdo dhammaystiro afartan maalmood bay igu qaadatay buui intaa inaan qora shan iyo toban kaajis wax yar baa ka dhiman shan iyo tobankii arbaciina yowman baan ku qoray buui marka suurat lbaqara ilaa aakhirka suurat lisraa waxa iska leh jalaaluddiin asuyuudi laba shiikhoo labadaba laqabkoodu jalaaluddiin uu yahay maadaamay kitaabka isugu tageen oo midba qayb qoray waa la soo gaabiyo addiin xadafo jalaal tasniye jalaalayn saasaa loo yihi labadii jalaal tafsiirkoodii weeyi waa jalaaldiin almaxalli iyo jalaaldiin asuyuuti labada macnuu calaa kulli xaal jalaaldiin asuyuuti uu isdhex geliyey oo qisada ku saabsan xamraa alasad iyo in cadowgii laga daba tago iyo qisada ku saabsan mawcidkii in lagu soo baxo sanada soo socota ah ayuu labadaba tilmaamay saas aawadeed waa ka odhanayaa xaashiyada jamalku futuuxaadku waa ka odhanaya takhliid wuu sameeyo labadii macnuu isku qalda laakiin dee takhliid ma ahee wuxuu uga jeedaa labada arrinba waa ku wada saabsantahay aayaddu laakiin tan dambe waxay u baahan tahay sixay u baahan tahay in aayaddu kusoo degtay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa mu'miniintii ilaahay iyo rasuulkiisa yeedhmadoodii iyo amarkoodii ajiibay ee aqbalay iyagoo dhaawac haleelay dabadeed haddana aan negaanin amarkii sidaa u qaatay ee ajiibay inay samafaleen ajar weynna u sugnaaday wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa mu'miniintii la doonay in la cabsi geliyo ee dabeedna ilaahay tala saartay yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil yagana inaan wax xumaatii haleelin nicmo ilaahay iyo fadlina ay la laabteen oo la gadoomeen wax dhiboo haleelay innaba aanu jirin waxay ku tusinaysaa kelmaddani fadligay leedahay waa kelima cadiima xasbuna allah wa nicma alwakiil waatuu cabdullahi bnu cabbaas yidhi xadiiska bukhaariga xasbuna allah wa nicma alwakiil qaalahaa ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar nebi ibraahiim baa yidhi markii dabka lagu tuuray oo gaaladii ay dabka ku rideen ayuu wuxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil wa qaalahaa muxammadun nebi muxamedna waa yidhi sala allahu aleyh wasalam waa ta aayaddan lagu sheegay marka ruuxa muslimkaa marka musiiba ay ku timaado amaba la cabsi geliyo ama khatar weyn ay soo abbaarayso markaa u dareemo waa inuu ilaahay tala saartaa una yidhaahda xasbuna allah wa nicma alwakiil saas yadaa waa inuu yidhahdaa marka waa kelmad cadiimo ah kelmaddaana insaan loo isticmaala laga qaadanaya xasbigana ilaahay baa la gaara oo kifaayadii weeye ilaahayna ciddii tala saarata oo ku kalsoonaata oo xasbuna allah wa nicma alwakiil tidhaahdo ilaahay waa kaafiyaa belena waa ka ilaaliyaa aladiina qaala lahum nnaasu dadkoo dhami hadalkan kumay wada odhan waayo dadku waa fara badan yihiin oo mashaariqa alardi wa makhaaribaha bay kala jiraan caqlan baa la garanayaa in dadkoo dhan dhammaantood intay u wada yimaadeen inay sidaa ku wada yidhaahdaan inaynay suuragal ahayn carab iyo cajam dhammaantood intay u wada yimaadeen inay ku yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum mid cad iyo mid madow iyo mid cas dhammaan inay saa ku wada odhan waa la garanaya oo dee madiine iyo agagaarkeeduba may qaadeen marka maxaa looga jeedaa aladiina qaala lahum nnaasu waxaa looga jeedaa wa cumuumun yuraadu bihi lkhusuusu lafdiga ayaa caam ah oo macno guud baa la sheegay macno khaasaana loo jeedaa waxaa laga tilmaamayaa bacdi dadka ka mid a waana usluub luqada carbeed lagu yaqaano iyo luqaadka kaleba hataa dee afka soomaaliga waa ku sugan tahay waqhtiyada qaar baa markaa cid guud wax loo nisbeeyaa iyadoo kulligood waxaasi aanu ka dhicin qatala banuu fulaanina rajulan reer hebel nin bay dileen hal shaksi oo ka midaana dilay maxaana la odhanayaa reer hebel baa dilay maxaa loo jeedaa dhammaantood way isugu wada tageen lagama wado waxaa looga jeedaa qayb ka mida ama cid ka midaa dishaa loo jeedaa qabadat ishurtatu lissa booliskii wuxuu qabtay tuuggii dee boolisku gobollo kala duwan iyo magaalooyin kala duwan buu joogaa dhammaantood mar may wada qaban oo qabdigu kulligood kama dhicine qayb iyaga ka midu ka dhacay bacdigood baa qabtay marka waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus waa lafdi caama in la sheego oo guud cid gaaroo ka midana loo jeedo marka waxaa loo jeedaa bacdi dadka ka mida sidan ku yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waxaa laga qaadanayaa ana aliimaana yaziid iimaanku waa ziyaada cinda ahli sunati waljamaca aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku waana kordhaa oo waa ziyaadaa waana nuqsaamaa dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen iimaanku waa ziyaadaa iyo waa nuqsaamaa lama odhan karo masaladaa qolada ku simbirraxatay waxaa ka mid a xanafiyada oo xanafiyada waxa mashhuur ka ah oo ka caana inay yidhaahdaan iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamo ilaa kutibaha fiqiga ee xanafiyada qaarkood ay ku ku dareen waxyaalaha lagu gaaloobo inay ka mid tahay in la yidhaahdo aliimaanu yaziid wayanqus kitaabka weyne baxru raa'iq la yidhaahde ee calaa madhab alxanafiya u qoran ee fiqiga ah markuu ka hadlaayo baabka riddada iyo gaalnimada waxaasaa lagu gaaloobaa waxaasaa lagu gaalooba siduu u tirinaya wuxuu ku daray waxaa ka mid ah alqawlu biana aliimaana yaziidu wayanqus odhaahda la yidhaahdo iimaanku waa kordhaa waa ziyaadaa waana nuqsaamaa dee say gaalnimo u tahay waaba caynulxaqie waxay ka mid tahay dakhankii aynu sheegaynay xataa fiqiga ayuu galay madaahibtii sunnada u abtirsanaysay fiqiyadoodii wax ka mid a ayaa waxay noqotay dakhan khayrun wa fiihi dakhan soo mahay marka waxa weeye waxay u baahan tahay tasfiix waxyaalaha qaladka ah ee nusuusta ka hor imanaya dee in markaa waxbay laga hufo ayay u baahan tahay inuu iimaanku ziyaado dee aayaddaaba sheegaysa fazaadahum iimaana aayaad kalena waa ku soo aroreen liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iimaan si ay u kororsadaan iimaankoodii la jirkiis marka iimaanka waa ziyaadaya toban mawdic in ka badan bay qur'aanka kaga soo aroortay ziyaadada iimaanka iyo ziyaadada hanuunka marka laysku daro akar min cashara maraat in ka badan bay ku tiri nuqsaantuna saa si la-eg waa ka dhalanaysaayo dee shaygu hadduu kordho daliilka markaa ziyaadada sheegaya laftiisa ayaa laasimsanaya nuqsaantana iimaanka in loo sugo inuu nuqsaamo waayo shaygu hadduu kordho oo ziyaado intaanu ziyaadin ka hor wuxuu ahaa anqas minhu ayuu ahaa waana soo aroortay sida xadiiskii markaa wadalika adcafu liimaan iyo waxa weeye misqaalu darati min iimaan axaadiista sheegaysa iyo adilada lamidka allah wuxuu yidhi aladiina kuwii istajaabuu ajiibay lilaahi ilaahay ajiibay yeedhumada ilaahay u yeedhayay aqbaleen oo ay ajiibeen oo yeeleen warasuuli rasuulkana sala allahu alayh wasalam ajiiboo aqbalay goormay ajiibeen min bacdi maa asaabahum alqarxu ay min bacdi isaabati alqarxi iyaahum yacni markuu haleelay qarxigu dhibaatadu marka iyaga haleeshay dabadeed dhibaatadu maad waa masteriyu yadiyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinaya ay min bacdi isaabati alqarxi iyaahum qarxiguna waa dhaawaca markuu dhaawacu haleelay dabadeed ajiibay liladiina axsanuu kuwii samafalay waxa u sugnaaday minhum xaalay yaga ahaadeen kuwaa la soo sheegay ila dhammaantood waa samafaleene wataqow ilaahay ka baqay minhum wuxuu noqonayaa raabidkii ku xidhiyey wataqow ilaahay ka baqay waxaa u sugnaaday ajrun ajar ajarkaasoo cadiimun weyni badan aladiina qaala lahum nnaasu kuwa mustajiibiinta ama muxsiniinta ahi waayo aladiina ay hum aladiina kuwii weeye qaala lahum nnaasu iyaga ay ku yidhaahdeen dadku waxaa loo jeedaa bacdi dadka ka midi ay ku yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum ina annaasa dadkii oo dhammi qad jamacuu lakum way isu soo kiin urursadeen fakhshawhum ka baqa oo ha u bixina fazaadahum wuxuu u kordhiyey odhaahda sidaa lagu yidhi ka kordhinaya waa kee faacilku muxuu noqonayaa huwa oo qowlka u noqonaya fazaadahum wuxuu u kordhiyey ay huwa qowlkaas odhaahdaasi ama maquulkaasi iimaanan iimaan buu u kordhiyey oo iimaanka siduu u kordhiyey dee way sabreen ilaahayna waa tala saarteen sabirka iyo tala saaradkuna iimaan buu u kordhinayaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allah kaafiga yagu waa allahu allah baa na kaafiraya oo nagu filan wa nicma alwakiil ku la tala saarto ayuu u wanaagsanaaday ay huwa ilaahay fanqalabuu way laabteen yacni meeshii bay tageen waxba waa ka waayeen cidi waa la dagaalami weyday dhibaata ma haleelin fanqalabuu waa soo laabteen binicmati nicmay la soo gadoomeen oo la soo laabteen ama nicmo xaalay ku dheehan yihiin nicmadaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaatay wa fadlin iyo gallad ilaahay ku galladaystay yacni u nicmeeyey galladuna waa nooc nicmo ah waxay laabteen lam yamsashum xaalaanu taabannin waa jumla xaaliya suu-un xumaata aynay taaban watabacuu iyo walxaal ittabacuu ay raaceen ridwaanallaahi raallihaanshaha ilaahay ay raaceen ayay laabteen culamada qaarkood waxay leeyihin jumlada maadiga hadday xaal dhacdo ilaaba ilaa qad waa lagama maarmaan qaddaasi ha ahaato mid la sheegay oo madkuuro ah ama ha ahaato mid muqadaro oo la qadaray culamada basriintu saasay u badan yihiin haddii qaddaasi aynay joogin waa in la qadaraa bay yidhahdeen laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maya labada mid waliba waa dhacdaa xaajo keensanaysa in la qadaraana ma jirto shardi ma aha culamada qaar baa waxay tatabuceen jumlada maadiga ahee xaal dhacdee qur'aanka ku sugan ee aan qadna la raacin markaasaa waxay heleen boqol iyo koob iyo lixdan mawdic oo jumlo maadii xaal dhacday oo qur'aanka ku suganoo qadna aan la raacin waa kamiyo aad iyo aad u badan haddii markaa waxa weeye bacdi ka mida laga tegi lahaa oo taqdiirka la qadaraya ilaaba ilaa laasim noqon lahayd haatan kamiyadu inay yaraatay ahayd marka boqol iyo koob iyo lixdan mawdic mar walba waa muqadaro oo waa waajib ilaaba ilaa dee qowlkaas fiihi nadar sidaas aawadeed yacni waxa weeye iyadoo qad la socoto iyadan la socon mid walba xaal waa noqotaa ficilka maadi waa noqdaa ama jumlada maadiyada ahi way noqotaa xaal waa noqotaa culamada qaarkood sidaas aawadeed waxay yidhaahdeen iyadoo wow wadata iyo iyadoo qad wadata iyo iyadoo markaa labadaba wadata mid walba waa dhacdaa inay markaa waxawey xaal noqoto tacliil haddii la eegana tacliil laazim ka dhigayaa meesha ma yaal oo waxay yidhahdeen qadda marka la qadaraayo maadigii waa wax tegey xaalkii marka qad la geliyo zamanka mawjuudkay u soo dhowaynaysaa bay yidhahdeen laakiin taa waxaa lagaga jawaabay yacni xaalka iyo xaalada zamaniyada ah talaasum kama dhaxeeyo ee xaalku wuxuu noqon karaa wax mustaqbaliyo soo socda wuxuu noqon karaa wax jooga wuxuu noqon karaa wax tegey xaalka tegeyna waa ta la yidhahda waa maxki waa mid laga xikaayoonayo waa jirtaa xaalku inuu u badan yahay muqaarinka ka ku lamaan laakiin labada noocee kaleba waa jiraan sidaas aawadeed wax laazim ka dhigaya ma jiro weji labaad bay culamada qaarkood sheegeen wejigaa labaad wuxuu yahay in la yidhaahdo waawgu waa caatifo oo fanqalabuu bay ku cadfaysaa markaa labada wejiba bannaan watabacuu waxay laabteen watabacuu walxaal ittabacuu ay raaceen ridwaanallaahi raalli ahaanshaha ilaahay raaceen raalli ahaanshaha ilaahay waa shay qaybiye say u raaceen waxaa looga jeedaa sababtiisii raalli ahaanshaha lagu heli lahaa ayay raaceen oo la yimaadeen haddii sababtii raalli ahaanshaha lagu heli lahaa ay la yimaadaan waxay ka dhigan tahay inay raalli ahaanshihii raaceen raalli ahaanshaha sababtiisii hadday raaceen raalli ahaanshaha laftiisii waa raaceen wallaahu ilaahay duu fadlin waa mid gallad u saaxiiba iyo nicmo galladaasoo cadiimin weyni badan inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaa'ah inamaa dalikum kiinaasi wuxuu ahaadayoo qura ashayطaanu shayطaan yukhawifu xaaluu cabsi gelinayo wliyaa'ahu ay yukhawifukum idinka uu idin cabsi gelinayo wliyaa'ahu ay biwliyaa'ihi awliyadiisiiyo asxaabtiisii saaxiibadiisii buu idinku cabsi gelinayaa oo idinku bajinaya kuwuu cabsi gelinaya waayo waa mu'miniinta kuwa wax ku cabsi gelinayaana waayo waa gaaladii wuxuu doonayaa inay gaalada ka baqaan marka mafcuulkii waa la xadfay awliyaana waxaa lagu nasbiyey niscu lkhaafid ay yukhawifukum biwliyaa'ih baa macnuhu dhacay waxaa bannaan jumlada in xaaliye laga dhigo waxaa kaloo bannaan musta'nafa in laga dhigo jumlo cusub weji labaad culamada qaar waa ku fasireenoo waa in la yidhaahdo yukhawifu wuxuu cabsi gelinayaa awliyaa'ahu saaxiibadiisa loona jeedo saaxiibadiisa kuwaan iimaanka lahayn ee munaafiqiinta ah ama kuwa iimaankoodu aadka naaquska u yahay oo ictibaarkaa maadaama iimaankoodu aad naaqus u yahay la ictibaarinayo inay awliye shaytaan marka ay yihiin oo bimacnaa nooc wilaayay ku sugan tahay laakiin wejigaas waa laga fiican yaho mu'miniinta lala hadlayey khitaabkuna u dhacayay marka tafsiirka horaa raajixa falaa takhaafuuhum ha ka baqanina gaalada ama falaa takhaafuuhum ha ka baqanina shaytaanka damiirka humtu wuxuu noqonayaa in loo jeedo awliyaau shaytaanka waayo awliyaau shaytaanku way fara badan yihin ama la yidhaha shaytaanka laftiisaa loo jeedaa oo shaytaanka laftiisa see looga jeedaa shaytaankii mufrad buu ahaa falaa takhaafuuhumna damiirkani waa jamac oo miimoo calaamatuljamciyaa la socotaa jawaabtu waxay tahay ashaytaan marka la yidhi mid mucayane loogama jeedee jinsigii shaytaan oo dhan baa loo jeedaa jinsiga shaytaanna waa fara badan yahay marka bi hada alictibaar ayuu shaytaanku jamac u yahay maadaama jinsi dhan uu yahay ila ruux qura maahee waa jinsi iska dhan oo shaytaan la yidhaahdo jinsu shaytaan marka falaa takhaafuuhum jinsu shaytaan ha ka baqanina wa khaafuuni aniga iga baqaa ilaaha yidhi in kuntum mu'miniin haddaad tihiin qaar mu'miniin ah haddaad tihiin ha ka baqanina shaytaanka aniga iga baqa inamaa dalikum dalikum yay u dhacaysaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay u dhacaysaa ficiladii shaytaanku markaa samaynayey iyo gaaladu ay samaynayeen hadday tahay cabsigelintii hadday tahay waxa weeye ashyaadii marka ay samaynayeen ficiladaas ficilada in loo jeedo culamada qaar waa u celiyeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa gaaladii laftooda ayaa markaa loo jeedaa iyo munaafiqiintii oo daalikum loo jeedo gaalada iyo munaafiqiinta oo gaalada iyo munaafiqiintu say shaytaan u yihiin haddii la yidhaahdo kaa hore waxaa looga jeedaa afcaashaasaa loo jeedaa ashaytaan waxay aqbali kartaa ficlu shaytaan in loo jeedo ashaytaanu bimacnaa ficlu shaytaan haddii la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa ficiladan iyo cabsigelintan dee markaa lafteeda camalka la samaynayo ayaa camalkii shaytaankaa baa loo jeedaa oo laga tilmaamaya shaytaankina wuxuu leeyahay shaytaan insi iyo shaytaan jinni ah kan dee waxa weeye warka keenaaya ee mu'miniinta doonaaya iyo nebiga inuu cabsi geliyo oo gaaladii laga baqo dee wuxuu ahaa shaytaan insi ah ficil shaytaanna waa waday markaa sidaasaa loo yidhi innamaa dalikum ashaytaanu yukhawifu awliyaah allah wuxuu yihi innamaa dalikum inamaada waxaa loo isticmaalaa adaatu xasrin baa looga jeedaa oo inamaadu waa makfuufatun wa kaafa kaafiya makfuufo wada socda weeyi waa innadii oo maadii kaafada la odhan jiray la geliyey maadu macaani badan bay u timaadaayo toban macno kala duwan bay maadu u timaadaa mar bay mawsuulo tahay mar bay masderiye tahay mar bay waxaweye shardiyo tahay mar bay istifaamiye tahay mar bay noqotaa nakiro mawsuufo ah mar bay noqotaa nakiro taama ay noqotaa mar bay zaa'ida noqotaa mar bay kaafo noqotaa mar bay waxa weeye markaa darfiye noqotaa yani waxa weye macaani toban macnaa markaa la sheegaa marka inamaa markay tahay waa tii kaafada ahayd waxa haddaba markaa ay faa'iidaysaa cinda jumhuuri ahlicilmi innadaa iyo maadaa wada socday kaafada iyo makfuufada ahy innada ayaa makfuufo ah maadaana kaafo ahe xasrin bay faa'iidaysaa koobis wax la koobayo oo macnuhu wuxuu u dhacayaa inamaa daalikum kiinaasi wuxuu ahaaday oo qura ashaytaanu shaytaan buu ahaaday ay ficlu shaytaani shaytaan ficilkii unbuu ahaaday wax kale maaha waa xasri yukhawifu wliyaa'ah ay yukhawifukum biwliyaa'ihi wuxuu idinku cabsi gelinayaa saaxiibbadiis buu idinku cabsi gelinayaa idinku bajinaya falaa takhaafuuhum ha ka baqanina shaytaanka jinsiga shaytaan ha ka baqanina ama falaa takhaafuuhum ha ka baqanina awliyada shaytaanka wakhaafuuni aniga iga baqaa ilaahay yidhi in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniin tihiin ha ka baqanina shaytaankee aniga iga baqa walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr walaa yaxzunka yaynay ku murugo gelinin xazina yaxzanu iyo xasana yaxzunu ayaa kala jira xasina yaxzanu waa murugooday weeyo ficilku waa laazim murugadu isagay ka dhacday haddii xasina yaxzanu layahay baabufarixa uu yahay baabufarixa markay tahay xasanka iyo murugadu shakhsigan bay ka dhacday xasana yaxzunu marka la yidhaahdo oo baabunasare laga dhigo mutacaddi bay noqotay waatay culamada qaar ka cabiraan waa mucaddan bilxaraka ficilka xarakaa lagu gudbiyey waxaa mashhuuroo la yaqaanay in hamse wax lagu gudbiyo ama tadciif la shado lagu gudbiyo ama xaraf lagu gudbiyo iyo waxyaalo la mida laakiin mucaddan bilxaraka xaraka lagu gudbiyey waatay culamada qaar ka cabiraan oo ficilbaa marka waxa weeye la kor dhigana wuxuu noqdaa mutacaddi marka la hoos dhigo ama la godana wuxuu noqdaa laazim waa sidaasoo kale ficilkani laa yaxzunuhum alfazacu lakbaru laa yaxzunuhum mafcuulkii waa waa ku ladhay laa yaxzunuhum ma murugo gelinaayo alfazacu lakbaru argagaxa weyni waa mutacaddi tanna waa saas si la ego walaa yaxzunka damiirka kaafka ahi inuu mafcuul yahay mooye wax kale ma aqbali karo mawdican idan ficilku waa mutacaddi quraada qaarkood waxay akhriyeen sida naafic oo kale walaa yuxzinka oo wuxuu ka dhigay isagu mucaddan bilhamza in hamze lagu gudbiyu ka dhigay axzana yuxzinu qur'aankao dhanna xasana yaxzunuda ku soo aroortay wuxuu akhriyey taa mutacaddiga ah axzanuu akhriyey marka laga reebo aayaddaa suurat alambiya ku timi laa yaxzunuhum alfazacu lakbaru iyada waxa weeye biduuni hamza inay tahay bimacnaa hamze aynay lahayn oo ficilka axzana aan laga keenin ee xasana yaxzunu ay tahay saasu akhriyo walaa yaxzunka yaynay ku murugo gelinin aladiina ku yusaaricuuna u dheeraynaayey fi lkufri gaalnimada u dheeraynaayey inahum lan yaduru llaha shaya inahum yagu lan yaduru allaha ilaahay dhibi maayaan shay-an wax dhiba markaa ma dhibayaan inaba ilaahay waxba yeeli maayaan yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa anlaa yajcala lahum inaanu u yeelin xadan wax dheefa iyo nasiiba aanu ugu yeelin fi laakhirati aakhira gudaheeda walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyni badan ina aladiina kuwii ishtarawuu lkufra gaalnimada bedeshay biliimaani iimaanka ku bedeshay yacnii iimaankay ka tageen oo gaalnimaday qaateen lan yaduru llaha ilaahay dhibi maayaan shay-an waxba dhibi maayaan wax dhibaata ama dhibayaan walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujiya walaa yaxsabanna yaynay u malaynin oo yaynay u malayn oo yaynay u malayn nuunu tawkiidka laqbada in lagu celceliyo ayaa laga qaadanayaa bay culammadu yidhahdaan oo sida xawaashida naxwuhu ay sheegaan ficilka haddii nuunu tawkiid mukhafafa la raaciyo waxay ka dhigan tahay ficilka in laba goor lagu celiyey nuunu tawkiidaan shadnayn haddii la raaciyo walayakuunan min alsaakiriin waxay ka dhigan tahay kaannahu ficilka laba goor in lagu ceshay ka dhigan tahay nuunu tawkiidka musaqalka ah ee shadan haddii ficilka la raaciyona waxay ka dhigan tahay saddex jeer in ficilka lagu celiya ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay in la yahay walaa yaxsab walaa yaxsab walaa yaxsab saasay ka dhigan tahay nuunu tawkiid mukhafafi qur'aanka wuxuu kaga soo arooray laba mawdic oo keliya mawdic saddexaad qur'aanka kagama iman labada mawdicoo labadee haye la nasfacan iyo walayakuunan min asaakhiriin labadaa mawdic buu kaga soo arooray nownu tawkiid aan shadnayni qur'aanka uu kaga yimi labada mawdicna mid walba waxaa loo qoray alif oo sidii tanwiin oo kale loo qoray waa laga yaabaa dee in bacdu naas ay xoogaa la yaabaan oo yidhaahdaan war tanwiintani suutan ficilka gashay tanwiintan ficilka ku jirta maxay ahayd marka waxa weeye nuunu tawkiidkii mukhafafka ahaa bay ahayd tani walaa yakuunan min asaakhiriin iyo lanasfacan binnaasiya bacdi culamada ka mida baa qiraa'o shaada sheegay oo waxay yidhaahdeen mawdic saddexaad oo qiraa'o shaada ku timi baa jirta oo alqiya alqiyan baa shaadnimo loo akhriyay bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal maadaama aan qur'aannimo loo akhriyin laguma saddexaynayo walaa yaxsabanna yaynay u malayn oo yaynay u malayn oo yaynay u malayn aladiina kuwii kafaruu gaaloobay annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim ay anna imlaa'anaa lahum kaadintaan u kaadinaynaa khayrun lianfusihim nafahooda inay u wanaagsan tahay yaynay u malayn maadaa waxaa ku bannaan inaad tidhahdo waa masderiya oo yadiyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinaya anna imlaa'anaa waxaa kaloo ku bannaan inaad tidhaahdo maadu waa mawsuulo ay ana aladii numliihi lahum labada wejiba culamadu waa sheegeen waxaana mutabaadira labada ama aad moodaa inuu soo dhow yahay macnaha masdernimadu macnaha masdernimada maada masderyada iyo maada mawsuuladaaba annada lalama xidhiidhiyo rasmiga caadiga ah laakiin kani waa rasmigii musxafkaoo saxaabadu siday u qoreen unbaa loo raacaa oo qiyaasi ma aha qoraalka musxafku waa sunna mutabaca qaacidadii rasmiga uma khuduucayo oo kuma soconayo innamaa numlii lahum liyasdaaduu isma waxaannu ugu kaadinaynaa oo qura si ay u kororsadaan dembi ayaannu ugu kaadinaynaa oo ugu dibdhigaynaa walahum cadaabun muhiin waxaa u sugnaaday cadaab wax dulleeyaa u sugnaaday ilaahay wuxuu inoo sheegayaa gaaladu gaalnimaday la imanayaan ee ku degdegayaanee u cararayaan ama u dheeraynayaan inaan nebigu ka murugoon nebiguna aad buu uga murugoonayey gaalado gaalnimaday ku sugan yihiin gaaladu gaalnimaday ku sugan yihiin marka waatuu ilaahay aayad kale ku yidhi falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yaynay tegin qoomamooyin iyo tiiraanyooyin aad ka tiiraanyoonayso waxay ku sugan yihiin ee kufri iyo xumaan ah aawadeed naftaadu yaynay u tegin yacnii sidaad waxa weeye arrinkaa uga murugoonayso aawadeed naftaadii dee u tub oo naftaada taas yaynay ku tegin yani hawin calaa nafsik baa macnuhu dhacay marka murugadaa ziyaadada uu ka murugoonayo ayaa loo diidayaa innahum lan yaduru allaha shay-a ilaahay waxba yeeli maayaan yagunbaa naftooda dhibaya dararka iyo dhibaatadu iyagu ku soo noqonayaa rabbi laakiin waxba yeeli maayaan ilaahayna wuxuu rabaa inaanu aakhiro dheef ugu yeelin iraadadani waa iraada qadariya marka khayr iyo sharba inuu ilaahay doono ayaa laga qaadanaya qolyo lumay oo muctasile iyo la yidhahdo qadariye iyo ayaa waxay yidhahdeen ilaahay khayr mooye sharba ma doonin ee sharka iyo macaasida addoommadaa doonaya shaytaan marka khayr iyo sharba inuu ilaahay qadarana dee adiladaa sheegaysa wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrih marka qadarka waa in la rumeeya khayr iyo sharbana inuu ilaahay doono la ogaadaa ta kale warka ay yidhaahdaan qolyaha muctasiladu waa qolyo lumaye ay yidhahdaan wujuubu laslax cala allah kolba sida addoonka u doorka roon inuu ilaahay u yeelo baa ilaahay waajib ku ah kulaha waa arrin baatilah waa masaladii abilxasan alashcari uu kaga noqday muctasilinimada uu kaga noqday wadaadkii la odhan jiray abulxasan alashcari wuxuu ku soo barbaaray nin culammadii muctasilada ka mid a ayuu xanaanadiisa iyo korintiisa ku soo barbaaray abu cali iljubbaa'i baa la odhan jiray markaa ninkaasi wuxuu ka mid ahaa raggii waaweynaaye muctasilada a'immada u ahaa iyo hogaamiyeyaasha ee cilmiga ay uga dambayn jireen ninkaasna wuxuu u ahaa adeer buu u ahaa bimacnaa hooyadii buu qabay ilaa ayaan darrada marka ruuxa la hufinayo sabab baa loo yeelaa marka la hanuuninayona sabab baa loo yeelaa in allaha idaa araada shayan haya asbaabah ilahay hadduu shay doono sababihiisuu diyaariyaa waatay a'immadii selafka qaarkood yidhaahdeen min sacaadati shaabi wiilka dhallinyarada ah liibaantiisa waxaa ka mid a inuu ilaahay markaa waafajiyo yacni caalim sunnadii yaqaano oo sunnada garanaya inuu ilaahay waafajiyo la kulmiyo shaqaawadiisana waxaa ka mid a in waxa weeye hoggaamiyo dee dalaalka iyo baadida iyo bidcada ku hoggaamiya inuu marka hore ilaahay la kulmiyo dee hadduu kaasi marka hore dee canqariyo oo ku bilaabo baadidiisii u laqimo waxaa laga yaabaa uu sida badan inuu baadidaasi ku socdo cidda ka baraarugto ka noqotaa waa yarta man nashaa calaa shayin shaaba calayh kii shay ku barbaaraa waa ku ciroobaa waa sida haalibka ah almuhim abulxasan alashcari ninkaasaa dee u noqday shiikh u noqday oo hooyadiina qabay ninkaasuu wax ka bartay isagu la joogi jiray afartan sano ayuu ninkaa la joogay duruusta markuu ka maqnaanayo isagaa ka naa'ib noqon jiro halkii ka sii qaadi jiray maalintii dambeu odaygii adeerkiiha wuxuu weydiiyey su'aal wuxuu idhi saddex nin baa walaala ahaa mid waa saqiirooyo isagoo sabi ah ayuu dhintay midna isagoo mutiic ah oo daacada ku sugan oo ilaahay adeec ayuu dhintay midna isagoo caasi ah ya oo faasiq ah buu dhintay xaggay kala gelayaan odaygii baa jawaabo wuxuu yidhi ka isagoo mutiica dhintay jannuu gelayaa ka isagoo caasiya dhintayna naar buu gelayaa muctasila waxay qabaan ruuxu hadduu faasiqnimo ku dhinto ilaaba ilaa naartuu gelayaa kamana soo baxayo la shafaacaan jirin laga soo saaraya walaa wax kale dee waa baatil faasiqi mar haddaanu gaalnimo ku dhiman dee inuu naarta ilaahay ka badbaadiyaa waa jaa-iso waa bannaan tahay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimada wixii ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa ku doono inuu u dhaafo ku doonana waa cafinaya ku doonana waa cadaabaya in shaa cadabahu wa in shaa cafaa canhu sida axaadiistuba caddaysa laakiin hadday dhacdo naar inuu galo ku waari maayee mar hadduu tawxiid ku dhintay jannuu ku dambaynayaa isagu kuma walaacina wuxuu idhaha kii caasiga ahaana wuxuu gelayaa naartuu gelaya kii sabiga ahaa jannana geli maayo oo khayru janno ku gala ma leh naarna geli maayo dembi uu naar ku galana male waa marfuucu lqalam marka laa fi ljanna walaa fi nnaar su-aal labaad buu ku celiyey oo wuxuu yidhi hadduu yidhaahdo kaa sabiga ahi ilaahayow dee adaa geerida ii keenay wax ikhtiyaarkayga ku dhacay ma ahayn maad idaysidoo ii kaadisid si aan u weynaado oo aan mutiic u noqdo oo sida walaalkayga hebel intaan mutiic noqdo aan jannada gale maad ii kaadisid maxaad geerida iigu soo dedejisid muxuu ilaahay odhanaya waxaanay qabaan marka hore qoladaa luntayaynu sheegaynaa sida addoonka kolba u doorka roon inuu ilaahay u yeelo ayaa waajib ilaahay ku ah kulaha markaasuu wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa waxaan ogaa haddaad markaa sii noolaato oo weynaato inaad faasiq noqonayso markaa si aanaad naarta u gelin baan kuu dooray inaan yaraan kugu dilo si aad naarta uga badbaado su-aal saddexaad buu ku celiyo oo wuxuu yidhi abulxasan baa odhanaya abulxasan alashcari oo hadduu yidhaahdo kii faasiq ahaa ee naarta galay ilaahu anigaba waad ogeyd inaan markaa weynaanayo oo markaan weynaado aan faasiq noqonayo naar gelayo waad ogeyd sida walaalkayga hebela saqiiray ee sabinimada ku dhintay maad anigana sabinimo igu dishid oo geerida iigu keentid si aan naarta uga badbaado ila sidaasaa ii doorroonayde muxuu ilaahay ku jawaabayaa shiq markaasay ku xidhantay wadaadkii wadaadkii muctasiligahaa wax jawaaba waa u waaye abulxasan alashcari waxaa u caddaatay madhabtan uu intaa ku sugnaa ariiqadan afartanka sano inay tahay mid lunsan inay tahay iskama odhan waxay doontaba ha ahaatee mar haddaan intaaba ku jira waa iskaga sugnaanayaa ma odhane wuxuu idhi xaqii waa inaad doontaa ka tagtaa dabeed marka waxaa u caddaatay in waxa weeye sidaasi marka ay qalad tahay baa u caddaatay halkaasuu dabeed marka waxa madhabka yani caqiidada macruufka caqiidat alashaacira yani marka uu qaatay madhabkii ahlu sunnana wax badan oo ka mida ayuu marka mujmalaadkoodii soo qaatay marka sidaas ayuu kaga baxay muctasilinimadii marka aayaddan waxaa laga qaadanaya yuriidu allahu anlaa yajcala lahum xadan fi laakhira dee sidii u doorka roonayd ilaahay ma doonaye siduu isagu doonaayo xikmaddiisu ku tacalluqduu ilaahay markaa doonayaayoo ah inaanu dheef aakhiro ugu yeedhin dee sidaasna sid iyaga u doorka roonayd maaha yuriidu allahu anlaa yajcala lahum xadan fi laakhira marka waxa weye waa raddi calaa madhabi almuctasila walahum cadaabun cadiim ina aladiina ishtarau lkufra biliimaani lan yadiru llaha shaya yacni ilaahay waxba yeeli maayaan walahum cadaabun aliim walaa yaxsabanna aladiina kafaruu anamaa numli lahum khayrun lianfusihim gaaladuna yaynay u malaynin kaadintaan u kaadinaynaa inay iyaga u wanaagsan tahay uma wanaagsana kaadinta loo kaadinayaa oo cimriga loo dheeraynayaa oo caafimaad la siinayaa oo xoolaha loo badinayaa waa si ay sharka iyo dembiga u sii farabadsadaan si ay ciqaabtooda u weynaato khayru nnaasi man taala cumuruhu wa xasuna camaluh wa sharu nnaasi man taala cumuruhu wa saaa camaluh dadka waxaa ugu khayr badan kii cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado oo cimri dheer iyo camal wanaagsan isu raacaan muddadaa cimrigaa u dheeraanaya camal wanaagsan mar hadduu la imanayo khayr baa u kordhaya dadka qaarkood baa markay dadka qaar xanuunsanayaan oo cibaadaadkii qaar ay la iman karayaan oo ilaahay cusi karaan oo carabkoodii marka uu shaqaynayo ayay waxay leeyihiin geeridaa u dhaanta qofka muuminkii khayr buu kororsanaya kelmadda tawxiidka uu ku hadlo laa ilaaha ila allah baa daraja ugu kordhaysay siday geeridu ugu dhaantaa geeridu uma dhaantee khayr hadduu kororsanayo ilbidhiqsigaa qiimo ugu jiraan ilbidhiqsiga nolosha ah khayr baa ugu jira darajaa ugu kordhaysa marka dadka waxaa ugu khayr badan kii cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado waxaana ugu shar badan kii cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna xumaado oo cimri dheer iyo camal xun isku darsada nasal allah alcaafiya ilaahay khaatimadaha laga baryo camal wanaagsan inuu markaa ruux walba ugu khatimo allah wuxuu yidhi walaa yaxsunka yaynay ku murugo gelinin aladiina kuwii yusaaricuuna u degdegayoo u dheeraynayey filkufri gaalnimada u degdegayey yaynay ku murugo gelin innahum yagu kuwaas gaalnimada u dheeraynaya lan yaduru llaha shay-a ilaahay waxba yeeli maayaan oo ilaahay cid wax yeelaysaa ma jirto cidina waxba yeeli mayso yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa qadar ahaan anlaa yajcala lahum inaanu u yeelin yaga xadan wax nasiiba iyo dheefa aanu ugu yeelin fi laakhirati aakhira gudaheeda walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyni badan ina aladiina kuwii ishtarawuu lkufra gaalnimada bedeshay biliimaani iimaanka ku bedeshay ishtara labada shay la ysku bedelanayo ka laga tegayaa ba'da la geliyaa marka maxay ka tageen iimaankii maxayna qaateen gaalnimadii almatruuk ka laga tegayaa ba'da la gelinayo gaalnimihii iimaan bay isku bedesheenoo iimaankii bay ka tageen gaalnimadiina waa qaateen lan yaduru llaha ilaahay dhibi maayaan shay an waxba dhibi maayaan oo waxay gaadhsiinayaan ma jirto walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wa xanuuja walaa yaxsabanna yaynay u malaynin oo yaynay u malayn oo yaynay u malayn aladiina kuwii kafaruu gaaloobay anamaa numli lahum khayrun lianfusihim ay ana imlaa'anaa lahum ukaadintaanu u kaadinaynaa khayrun lianfusihim nafahooda inay khayr u tahay oo u wanaagsan tahay yaynay u malayn ina allaha la yumli lilaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu yani shar bay u tahay dibudhigaa la dibdhigay dembi bayna kororsanayaan inamaa numli lahum waxaanu ugu kaadinaynaa liyasdaaduu si ay u kororsadaan daraaddeed isman dembi walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun wax dulleeya maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min alطayib maa kaana allahu ilaahay ma ahaanin liyadara almu'miniina ay muriidan mid doonaya liyadara almu'miniina mu'miniinta inuu ka tago mid doonaya ma aha calaa maa antum calayhi uu kaga tago waxaa ku sugan tihiin oo ah markaa mu'miniintii iyo munaafiqiintii inay isku dhex jiraan aynay kala soocmin oo kala miirmin xataa yamiiza alkhabiisa min aayib yacni sidaa kaga tegi maayo ku dayn maayo xataa yamiiza alkhabiisa ilaa uu ka sooco kii xumaa min aayibi ka wanaagsan uu ka sooco yani waa kala soocayaa wamaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin liyulicakum ay muriidan mid raba liyulicakum inuu idin tusiyo mid raba ma aha cala alghaybi waxa qarsoon ee khalqiga ka qarsoon inuu idin tuso oo idin taalac siiyo ilaahay ma rabo cilmulghaybka idinma tusayo walaakina allaha ha yeeshee ilaahay yejtabii waa dooranayaa min rusulihi xagga rasuulladiisa wuxuu ka dooranayaa man yashaau ku doono inuu doorto ayuu dooranaya yacni u dooranayaa cilmulghayb inuu wax ka mida taalac siiyo oo wax cilmulghaybka ka mida u sheego fa aaminuu billaahi rumeeya ilaahay wa rusulihi rasuulladiisana rumeeya wa in tu'minuu haddaad rumaysaan wa tattaquu ilaahay ka baqataan falakum waxaa idiin sugnaaday ajrun ajar ajarkaasoo cadiimun weyni badan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk